baaritaanno ay samaysay wakaaladda wararka ee royters oo ku aadan maleeshiyaadkii fagnar ee maalmo ka hor lagu laayay dalka maali ayay ku ogaatay hawiyaadka rasmiga ah ee ciidanka la laayay sida magacyadooda dalalka ay ka soo jeedaan iyo jagooyinkoodii caskari baaritaanka royters ayaana daaha ka rogay in qaar ka mid ah murtasaqada fagner ee lagu laayay dagaallo ka dhacay dhul saxaro ah oo ku yaala maali ay ku jiraan askar rogcaddaa ah oo ka soo jeeda ruushka kuwaasi oo ka soo badbaaday jowlaad dagaallo ah oo ka dhacay dalalka yukrain liibiya iyo suuriya oo dhammaantood uu howlgalle caskari ka wada ruushka galaangal weynna ay ku leedahay xukuumadda moscow sida ay ku nuuxnuuxsanayso royters waayitaanka dagaalyahanada calooshood u shaqaystayaasha ah islamarkaana khibradda u saaxiibka ah ayaa daaha ka rogaysa xajmiga halista weyn ee ay fagnar wajahayso taasi oo dagaallo danta ruushka ah kaga jirta mandiqada duwalka saaxilka dhaca ee qaaradda afrika wakaaladda wararka ee royters ayaa sheegtay in ay u suura gashay aqoonsiga labaatan iyo saddex askari oo ka mid ah xubnaha la laayay ee fagner iyo laba kale oo nolosha lagu kaxaystay kadib kamiin ay u dhigeen jamaacada nusratul islaam kaasi oo ka dhacay afaafka magaalada tanzawatan ee dhacda xuduudda dalka aljeeriya muuqaallo kookooban oo argagax leh ayaa sidoo kale ku baahay mareegaha internetka kuwaasi oo laga dhugan karo qaar ka mid ah meydadka fagnar oo daadsan dhulka saxaraha ah ehelada xubnaha ayaana royters u sheegay in meydadka raggoodii iyo wiilashoodiiba looga tegay dhul bahgooyo ah haweeney lagu magacaabo maareegta oo wakaaladda la hadashay ayaa sheegaysa in wiilkeeda oo lagu magacaabo qaadiim oo ahaa soddon iyo kow jir markii ugu horreysay lagu ciidameeyey xabsiga qolkaasi oo uu u xirnaa dembi la xiriiray mukhaadaraadka iyo qaadashadooda waana sanadkii labada kun labaatan iyo labada maareegta ayaa sidoo kale tilmaamtay in wiilkeeda ay u suura gashay in uu gaaro jagooyin caskari intii uu dagaalka kaga jiray yukrain ilaa uu noqday hogaamiyaha guuto ciidan oo ka koobneyd shan boqol oo askari ilaa markii dambe bishii ina dhaaftay ee abriil socdaal qarsooni ah uu ku tegay afrika si uu ugu biiro calooshood ushaqaystayaal uu watay taliyihiisii hore oo ku sugnaa dalka maali waxa uu mar walba rabay inuu u dhaqaaqo dhanka afrika aniguna waxaan ku qancin jiray inuu iska joogo oo uu halkaasi aadin waxaana ku odhan jiray nolosha fursad marla arag ah ayay ku siisay ee halkan ka shaqaysa oo iska joog ayay leedahay maareegta oo ah haweenayda dhashay qaadiim oo ka mid noqday askarta lagu laayay dalka maali dhanka kale jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo ka dirirta dalka maali iyo dalalka ku xeeran islamarkaana raacsan ururweynaha alqaacida ayaa sheegatay in ay dishay siddeetan iyo afar askari oo raashiyaan ah iyo afartan iyo toddoba askari oo ka tirsan ciidanka maali halka royters ay sheegtay in aanay u suuragelin taxdiidiinta tirada ciidanka la laayay balse ay jiraan khasaarooyin aad u foolxun xukuumadda uu militariga hogaamiye ee ka dhisan maali ayaa iyadana dhinaceeda tiri jabka amaba guuldarradana soo gaartay wax saameyn ah kuma yeelan doonta ahdaafteenna xilli uu u hadlaayay afhayeenkooda rasmiga ah oo lagu magacaabo sulaymaan dembiili balse maleeshiyaadka murtasaqada ah ee fagner ayaa dhinacooda qirtay jabka faadixa ah ee soo gaaray kaasi oo ka dhashay kamiin loogu dhigay maali laakiinse ma aysan sheegin lambarka saxda ah ee laga laayay ciidankooda sidaba ay u sheegeen ciidanka maali oo ka barbar dagaalama murtasaqada fagner muuqaal ay baahisay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin islamarkaana ay soo qaadatay royters ayaa soo bandhigayay meedadka afartan iyo toddoba askari oo u badan ciidamo caddaan ah kuwaasi oo ku labisan dareeska ciidamada islamarkaana tuban dhulka saxaraha ah wakaaladda ayaana xaqiijisay mowqica iyo taariikhda muuqaalka la duubay sidoo kale mawaaqic telegram ah islamarkaana ay maamulaan fagner ayaa daabacay in laba ka mid ah ciidamada la laayay ee yihiin nageta oo ah maamulaha bartada garayzon oo ah bar caan ka ah aaladda telegramka ayna ku xidhan yihiin dad gaaraya nusmalyan iyo sareeji oo ah hogaamiye guute wakaaladda royters ayaa si gaar ah u kashiftay magacyada labaatan iyo saddex askari oo ka mid ah murtasaqada fagner kuwaasi oo lagu laayay maali iyadoona waraysatay eheladooda oo baraha bulshada ku faafiyey magacyada iyo sawirada dadka ka maqan koox ka mid ah ehelada askarta la laayay ayaa sheegay in dhammaantood ay wicitaano ka heleen mas-uulka ciidamaynta ee maleeshiyaadka fagner taariikhdu markay ahayd lixdii agost kaasi oo soo gaarsiiyey warka ah in wiilashooda lagu waayey dagaalka haweeney lagu magacaabo liyobof oo ah hooyada dhashay faladamiir oo ka mid ah askarta la laayay ayaa sheegtay in wiilkeeda ay ku ogeed ciidanka gaarka ah ee ruushka aysan ka warqabin xilliga uu ku biiray murtasaqada fagner haweeneydan ayaa ahayd mid aad ugu caraysan maleeshiyaadka fagner sababo ku aadan in lala wadaagi waayey wax xog ah oo wiilkeeda ku saabsan iyo halka uu ku dambeeyey bakhtigiisa waxa ayna tibaaxday in fariinta ay u dirtay wasaaradda difaaca ee ruushka ilaa haatan aan laga soo jawaabin ama alexander lazef oo ah sargaal afartan iyo siddeed jir ah waxa uu ka mid ahaa dagaalyahanada ugu khibradda badan ee fagner waana mid ka mid ah ciidamadii hore ee ruushka waxa uuna ka soo shaqeeyey dagaaladii shiishaan ilaa lagu dilay dalka maali waana sida ay sheegtay xaaskiisa oo barta fagner ee telegramka ku baahisay xogta ninkeeda sawiro laga helay barta facebooka ayaa waxaa ka muuqanayay laazef oo ku labisan dareeska ciidanka garbihiisana ay ku taxan yihiin garaadooyinka ay bixiso wasaaradda difaaca ee dalka ruushka maamulka murtasaqada fagner ma baahiyo tirada rasmiga ah ee xubnihiisa ku sugan afrika balse falanqeeyaha siyaasadeed ee u dhashay dalka poland laguna magacaabo tashriib ayaa qaba in lix kun oo askari oo fagner ah ay ku sugan yihiin afrika halkay masaadiir diblomaasi ahna sheegayso in kun iyo shan boqol ilaa laba kun oo calooshood ushaqaystayaal fagner ah ay ku sugan yihiin dalka maali muxallilka siyaasadeed ee tashriib ayaa sheegaya faylaqa afrika oo ah magac uu ruushka u bixiyey maleeshiyaadka fagner markii ay bilaabayeen qoritaanka ciidanka ay heleen dalabaad aad u badan iyagoona kolkaasi aaminsanaa in shaqada afrika ay ka roon tahay kana khasaara yar tahay tan dalka ukrain ciidamada ruushka ee duulaanka ku jooga qaybo badan oo ka mid ah dalalka dhaca afrika iyo maleeshiyaadka murtasaqada ah ee fagner ayaa waxaa ku badanaya khasaaraha iyo beegsashada kadib howlgalle xidhiir ah oo ay la beegsanayso jamaacadda nusratul islaam laba bilood ka hor ayayna ahayd markii ay jamaacadda nusratul islaam sheegatay in ay dishay konton askari oo ka mid ah fagner iyo toban kale oo taabacsan xukuumadda militariga ee maali kadib kamiin qorshaysan oo ka dhacay mandiqada kiidal ee waqooyiga dalka maali xoghaye hore oo ameerikaan ah kana howlgeli jiray afrika laguna magacaabo tiibuur naaji ayaa qaba in khasaaraha badan ee haleelaya fagner iyo ciidamada ruushka uu soo dadejin kara in uu ruushka iskaga ruqaansado qaaradda isagoona wax ku dhisanaya in murtasaqada fagner ee iskaga insixaabtay mosambiq kadib markii laga dilay toban ka mid ah raggeeda oo ku baxay gacanta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee taabacsan ururweynaha alqaacida